in argagixisadu ay mataqaanaa ciida nafteedu ay gudaha ku leedahay sabortaris ama waxaa loo yaqaano inay xog ay ka heli karaan dadka ku howlan hawsha oo amniga ku howlan ama ciidan ha noqdaano ama ha noqdaano mataqaanaa dad access u haysta inay information helaan arrimahaasi waxaa waaye marka waxyaabaha ay marka dowladdu ay hadda garawsato waxaa waaye in tillaabo marka la qaado oo la yidhaahdo war xaggeenna laka soo gala ilaan dowladdu waa dadaashay jidadkii waa la xira wax walba waa la sameeyey argagixisadii marka waa soo gudubtay say u soo gudubta marka yaa fasilidgareeya waxaa loo baahan yahay madaxda qabaa'ilka inay argagixisada ay mataqaanaa ku abaabulaan beelaha ay dhaqanka u yihiin ama ay madaxda u yihiin ay yidhaahdaan degaanadoodana ay uga xoreeyaan dowladdana ay taageeraan maxaa yeelay haddii aad baqdo ood fulay naqato ood naqato mid aamusan sharaftina waa kaa tagtay karaamana ma lihid odayna ma noqon kartid dadna mateli ma kartid haddii aadan shacabkaagii iyo dadkii aad u aheeday nabadoon ama aad boqor u aheeday haddii si gunnimaa ay argagixiso ka timiday afghanistan ay maamulayso ee ay mataqaanaa degaanadii ay mataqaanaa maalin walba ay dadkii hantidi ka dhacayso adiguna aad sheegato ee aad tiraahdo aniga boqoraan aha kaaba qabiilaan aha waxaas ma shaqayhaya waxa laga raba waxaa waaye dhaqanka soomaaliyeed inay degaanadoodii sidii loo xuray lahay ay ka shaqeeyaan ku abaabulaan waxaa la rabaa inay dhaqanku kaalintoora ka qaataan maadaama